waa albamkii cusbaa ee sida deggan looga wada doodee dabadeedna la iidin diyaashay ee dood iyo sannadka cusub ee labada kun iyo shanta anoo idiin huba in albamkani dood uu ka duwan yahay kuwii horoo idil ayaa waxaa heesaha albamka dood sida la yaab kale codkeeda ugu qaadaysa fannaanadii da'da yarayd ee ka soo jeeday qoyskii fanka ku barbaaray waa khatra cumar dhuulle cali heesaha albamka dood oo ay u heesayso fannaanaddaasi khatra cumar dhuulle ayaa waxaa ka soo qaadan karnaa erayada heesta la yidhaahdo dood ee albamka magiciisa ah oo la leeyahay dood kulama wadi karo oo daacad baan ahaa oo dooq weeye jacayle dood yaa ka qaba waxaa kaloo albamka dood erayada heesaha ka mid ah u roonow naftayda oo ka roonow ragoo idil taasoo loo qaadan karayo haddaannu ragoo idil ka roonaan inaannu haba yaraatay nafteedaba raalligeli karin anoo haddaba doodda iyo hadalkaba aan idinku badin ayaan hubaa in dooddiinnu u badan tahay albamka cusub ee dood iyo labada kun iyo shanta yaa musigiisa tumaya intaanan adinku ka jawaabin ayaan ka jawaabayaaye waa fannaankii ku sarreeyey tubista myuusiga iyo ka dhowaajinta noocyada qalabka muusig oo weliba myuusiga keliya cajaladaha ah aan hore u dhegaysanay islamarkaasna ah fannaanka aan wada jecelnahay ee aanan hadalhayntiisa ka daalin waa sheegow bishaara oo ku nool boqortooyada sacuudi arabiya waxaa haddaba intaasi dheh in albamkan cusub ee dood iyo labada kun iyo shanta uu aad idinkugu habeeyey si la yaablana uu idinkugu diyaarshay isla fannaankaasi sheegow bishaara iyadoo weliba lagu diyaariyey istuudiyihiisa ku yaalla magaalada jidda ee boqortooyada sacuudi arabiya ee sheegow bishaara sound stuudio recording yaanan weliba ka reebineh soo saarista albamkan cusub ee dood waa isla fannaankaasi sheegow bishaara iyadoo erayada albamkan dood uu hal abuuray abwaan maxamed xuseen qaasim shombe halka ugu dambaysa ayaa anoo cagta xaajiya aan idin leeyahay ana huba inaad ka doodi doontaan albamkan la yaabka leh iyo heesihiisa ayaan idin leeyahay ila maqlo ila macaansado ila dhegaysta codka la yaab kale ee fannaanadda khatra cumar dhuule cali
Sana